shantii bilood ee lasoo dhaafay gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxaa ka socday dagaallo u dhexeeya qaar ka mid a qabaa'ilka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya iyo kooxda al-shabaab oo dhinaca kale oo kasoo horjeeda dagaaladaasi waxaa shabaabka looga qabsaday dhul aad u ballaaran guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo hogaaminaya howlgallada gobolkaasi ka socda ayaa shalay gaareen magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoo lagu wado in maalmaha soo socda halkaasi kulamo uu kula qaato madaxda dowladda soomaaliya wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa la kulmay guddoomiyaha gobolka hiiraan waxaana ugu horreyn uu weydiiyey safarkiisa muqdisho iyo waxa uu salka ku hayo
aadaad u mahadsan tahay ummadda soomaaliyeedna waa salaamayaa meel kastoo ay joogto safarkaygu wuxuu ku saabsanaa in wakti dheer ayaanu ku jirnay dagaal dagaalkii aan ku jirnay inuu macno sameeyey iyo maxaan ku ihahdaa qaybo ka mid ah dowladda soomaaliya in aan la wadaagno waxyaabo badan oo in laga kaabo u baahan qorshaha dagaalka una iyo in waxyaabo badan oo maadaama dagaalku wejiyo badan samaynayo in laga bedelo qorshaha dagaalka u baahan inaan dowladda soomaaliya la wadaago xibno ka mid a ama madaxda qaybo ka mid a ayaan u imid muqdisho waa gartay dagaalka muddo ku dhow lix bilood ayaad ku jirtaan waxaad iiga warantaa ilaa iyo hadda meelo aad qabsateen waa la arkay ciidamada dowladda iyo dadka deegaankooda socda ay qabsadeen bal waxaad iiga warantaa dhulka hadda aad is leedihiin shabaab gacantiida wuu ka baxay oo gacantiina ayuu ku jiraa maxaad nooga tilmaami kartaa juqraafi ahaan dhulka juqraafi ahaan waxaan horta kasoo bilowna annaga degmada u xigtaa dhinaca noorad ama waqooyi ee la yidhaha degmada matabaan waxaanan ku keenay xuduudda ay iska galaan degmada jalalaqsi iyo shabeellada dhexe saytkaas totalaminto waa la seefgareeyey oo waxaa la dhihi karayaa meel yaroo ama waddo ah meena ku jirto oo dhagarqabayaashu ay geliyeen waxyaaba iyo in maxaanku yidhahdayy hagadaamooyinkii cadowga u geystay dadka deegaankaas degan oo aada mooddo diifadiisii weli inay kasii muuqanayso waxyaaba noocaasa marka laga reebo qof shabaaba oo qori wadata ee intaas hadda aan kuu sheegay dhisinka dhulka intaa la eg degmada jalalaqsi ee u soo xigta dhinaca koonfuro iyo degmada matabaanoo u xigta dhanka waqooyi gobolka hiiraan dhanka bariga waa ka seefgaranay shabaab wuxuu uu ku haray oo keli ah dhinaca webiga shabeelle dhinaciisa galbeed isagana wakhtiyo dhow haddii alla idmo waa ka seef garaynayna waa gartay dad badan baa isweydiinaya amniga ka faallooda dagaalkan aad bilowdeen dowladda iyadoon wax qorshaha weli ka yeelan ayaa dagaalkan bilowdeen sidee arrintaas ugu dhiirateen ka maamul ahaan
waxaan ugu dhiiranay waxaan rabaa horta inaan kuu sheego riskiga aada qaadataa intuu la egyahay ayaa guushaadu la eg tahay marka laga yimaado guul allah bixiye haddana marka loo noqdo dhinaca taatikada ciidamada marka loo laabto yani riski riskigu intuu la egyahay guushu la ekaanaysaa waxaan kaloo haddaan si kale u dhiga aan rabaa inaan kuugu sheego dadka soomaaliyeed kulli stubid maaha dadka soomaaliyeed dad aada u fiican waa dhallinyarada soomaaliyeed waa dhallinyaro aada u waxgal ah dagaalama so waxaanu garanay ama aan qiyaasaynay sidii aan u qorshaynana noogu suuro galay ilaahay maadada ka gaartay hogaamin baan la nimid annagu hogaamin baan la nimid dadkuna waxay u baahnaayeen in la hogaamiyo waxaa noo fududeeyey marka mar haddaan anagu hogaamin lana dadkiina waana raaceen inaan cadowga jibinno annagoo kaashanayna allah subxaana wa tacaala iyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa noo sahashay guulaha aan gaarnay
cali jeete cismaan wuxuu ahaa askari ka tirsanaa ciidamadii dowladdii dhexe ee soomaaliya inkasta uu hadda yahay guddoomiyaha gobolka hiiraan dagaaladan socda adoo dib u eegaya khibradaadii dhinaca militariga maxaad ka baratay oo aad ka fahamtay
waxaan ka bartay dagaalkii horta la yiqiin oo jahana cadowgu kaa jiray jahana ay seef ku ahayd way bedeleen oo jahadii itijaahii dagaalka shabaab waa bedelay oo waxaa ka mid a wax isqarxiyaan awal lama aqoon lama aqoon maxaanku dad qoorta laga jarayo waxaasoo dhamin wax lagu cusub ay noqdeen aqoonta aan leenahay iyo maxaanku iraahdayey waayo aragnimada aan u leenahay maxaanku iraahdayey dagaalka iyo waayo aragnimada aan u leenahay iyo waxbarashadii aan ka soo faa'iidnay ciidamadii soomaaliya intaba annagoo kaashanayna waxaa noo suuro gashay inaan la rogrogno sida ayagu ay u rogrogayaan shabaabku inaan u rogrogno midda labaad haddaan si kale u dhigo shabaabka dad khatar aan u haysanin wuu dagaalami karaya wuu taasi ka yaqaan wuu wax badan fahmaya aan u haysanin shabaab waaba laba shay un wax kaloo yaqaanaa ma jiro qarax iyo brobagando labadaas buu yaqaanaa labaad bas buu yaqaan brobagando uu dadka ku argagixiyo iyo inuu qarxiyo labadaas buu garanaya dee brobagandana waa soco weydo gacantaa laysula teginba oo si dhaba ayaa loo dhadhamaya dagaalka ugu dambeyn marka yoolkiina ugu dambeeya dagaalkan iyo hadafka ugu dambeeya aad leedihiin waad gudoomiyahaan aad tiigsanaysaan muxuu wuxuu yahay yahay horta haddaan wax yar su-aasha aad weydiisay hal eray ka hor dhigto dagaalka hiiraan ka socda wuxuu awal rajadiisu ahayd haddii shabaab ku guulaysto soomaaliya waa looga waa looga guul soomaaliya o dhan waa laga guulaystay haddii aan ku guulaysanana shabaab soomaaliya looga guulaystay magaciisu kaasuu ahaa waxay u noqda marka shabaab waa looga guulaystay hiiraan taa waxay ku tusaysaa soomaaliya inay guulaysatay rajadaan ka rajaynayna iyo ujeeddadaan ka leenahana waxay tahay in aan dadka soomaaliyeed fahamsiino shabaab inay gacmahooda isaga dulqaadaan inaan fahamsiino istiraatiijiyadda aan ka lahayna dad broblem kastoo jira ama faa'iido kastoo timaadaa meelun bay ka bilaabataa meesha aan ka bilownay waxay ahayd faa'iidadii ummadda soomaaliyeed ee isaga dulqaadi lahayd cadowga dul saaran ujeeddada labaadee aan ka leenahayna waxay tahay mar haddaan siiraan ka seef garayno in laguma filna snf maaha ama wax la taabo kara weli maaha ilamaa aan ka saarno gobollada kale ee dalka uu leeyahay markii annagu waa inaan yeelanno aragti qaran ee aanaan u fakerin aragti gobol iyo aragti degmo iyo inkastoo xilkan hayo uu yahay xil gobol oo uusan ahayn xil soomaali ka dhexeeya uusan ahayn haddana qalbi ahaan iyo muraal ahaan iyo maskax ahaanba waxaan aaminsanahay in aan una diyaarsanahay aragti qaran xorayn qaran dhammaan shacabka soomaaliyeed dhibaatada haysata in laga kor qaado
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeita cismaan isagoo muqdisho jooga ayaa waxa uu warramay wariyaha v o a cabdicasiis barrow halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a